بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب imaamu shaafici raximahullah oo waxaan maqla buu yidhi dhahaya rabiic bnu sulaymaan wuxuu yidhi waxaan maqlay shaafici oo dhahaya idaa ra'aytumuunii haddii aad i aragtaan aquulu qowlan anigoo qowl iyo hadal dhahaya waqad saxa walxaal qad saxa can nabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka ansaxay oo ka sugnaaday khilaafuhu qowlkay aan dhahaya khilaafkiisa faclamuu ogaada waxaad ogaataan anna caqlii caqligaygu qad dahaba inuu tegay ogaada aharkan waa ahar saxiixa wuxuuna leeyahay asaaniid kale oo aan sanadkan ahayn sanadkan waxaa ku waxaa ku jira ibraahim ibnu muxamed waa majhuululxaal ibraahim ibnu muxamed waa majhuululxaal laakiin ariiqa ibraahim ariiqaan ahayn ayuu aharkaani ku sugan yahay can shaafici raxmat ullahi calayh waa ahar saxiixa alimaamu shaafici raximah ullah wuxuu yidhi haddaad i aragtaan anoo dhahaya qowl xaal uu nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam qowlkayga wax khilaafsan ogaada buu yidhi caqligaygu inuu tegey iska baddaa ina aniga i raacdaane caqligaygu inuu tegay ogaada macnaha wuxuu leeyahay waa baciid aadayna u fog tahay inaan khilaafo qowlkii nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii xadiidkaasi nebiga uu ka sugan yahay isla markaana waxaa meesha ku jirta hadduu xadiidkaasi nebiga ka sugan yahay shaaficina uu og yahay inuu sugan yahay can innabiy sala allahu calayh wasalam maxaa yeele waxaa dhici karta xadiidkoo sugan inuusan imaamu shaafici ogaanin raximahullah soo ma dhici karto ma waxaa la leeyahay caqligiisaa tegey la dhihi maayo qofka waxbaa ka qarsoomi kara waxaa kaloo suuragala xadiidka inuu sugan yahay alimaamu shaaficina uu og yahay inuu xadiidka sugan yahay laakiin daahirka xadiidka ama macnaha uu tusinayo inuu si kale ka aaminsan yahay ama daliil kale uu la jamcinayo waxyaabahaasoo dhan waa inay markaa ka maran yihiin waa inuu xadiidka sugan yahay cinda shaafici raxmatullaahi calayh daahirka iyo wuxuu tusinayana imaamu shaafici uu qabo inuu yahay siduu daliilka u tusinayo asoo intaas aaminsan hadduu xadiidka khilaafo suuragal ma tahay imaamu shaafici raximahullah waa nin imaam oo caalim weyna asoo kalena lagama fisho inuu u bareeraayo mukhaalafatu alaxaadiidi asaxiixa lidaalika asiga iyo a'immada la midkaa markay arrimahaasoo kale ay dhacaan ama la arko xadiid fi daahir khilaafsan qowlkiisa culummadu waxay u raadiyaan culummadaasi cudurdaaro cudurdaaro ay kamid ka mid tahay inuusan maalan waxaa suuragala xadiidka agtiisa sugnayn waxaa suuragala inuusan xadiidka arag waxaa suuragala xadiidka xadiid ka raajixsan oo fi daahir xadiidkan mucaaradaya inuu jiro imaamu shaaficina uu kaa kala rajaxayo kan inuu uga tegay inuu xadiid kala qaadanayo u rajaxayo waa ixtimaalaad loogu ximbaaro culummada haddii la arko xadiid ay khilaafayaan daahirkii ayadoo loo cudurdaarayo haddana maca daalika mar walba maxaa la qaadanayaa xadiidkaa la qaadanayaa a'immada xadiidka daahirkiisa khilaaftana cudurdaaray u baahan yihiin meeshaa si fiican ugu fiirso macnaheeda ayagaa loo cudurdaaraya la raaci maayo ayagaaba cudurdaar u baahan maxaa yeele waxaa su-aali ka imaan kartaa imaamkan siduu u khilaafay xadiidkan asaa u baahan in loo cudurdaaro imaamka la yidhahdo waxyaababa waxaa suuragal inuusan xadiidkan ogaanin cilmigiisa uusan gaarin waana suuragal naqsina kuma ahan cilmigiisa soo caalima imaam ah ayaa waxaa dhici karta bacdu alaxaadiid inuusan arag ama axaadiid saxiixa yani cala araajix aysan agtiisa saxiix ka ahayn oo xadiidkii daciif u arko asoon daciif ahayn ama macnaha xadiidka loo daliishanaayo inuusan asiga u muuqan ee waxyaabo kale ay u muuqdaan calaa kullin hadalkan imaamu shaafici wuxuu tusinayaa sida alimaamu shaafici raxmat ullahi calayhi uu ugu dheganaa raacidda kitaabka allah subxaana wa tacaala iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo inuusan ogolayn marna inuu garab maro ama cid kale qowlkeeda uu qaato ayadoo xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu meeshaya qaala alxaakimu raximah اllah samictu abalwaliid hayra maratin yaquul abulwaliid waa midkii horan soo marnay xasaan ibnu muxamedin alfaqiih waxaan maqla buu yidhi abulwaliid oo dhahaya hayra maratin mar waxaan ahayn macnaa dhowr mar buu yidhi yaquulu asigoo dhahaya ayaan maqla buu yidhi xuditu can zacfaraani zacfaraani baa waxaa la iiga sheegay ana shaaficiya raximah اllah imaamu shaafici raximah اllah rawaa yowman maalin buu wuxuu wariyey xadiidan xadiid faqaala saa'ilu saa'ilku wuxuu yidhaahday yaa abaa cabdillaah taquulu bih xadiidkan ma dhahaysaa shaaficiyu qaala wuxuu yidhi taraanii ma waxaad ii aragtaa fii biicatin aw kaniisatin anoo biica ku jira yacni waa macbadulyahuud meesha yahuudda ku cibaadaystaan ama anigoo kaniisad ku jira miyaad ii aragtaa buy taraa calaya ma waxaad aniga igu aragtaa ziya alkufaar gaalada qaabkooda miyaa iga muuqda iyo labisyada u gaarkaa huwa daa huwa asigu daa waa kanabir macsaa iska wada taraanii waad i arkaysaa buu yidhi fii masjidi lmuslimiin muslimiinta masjidkooda aad igu dhex arkaysaa calaya zayu lmuslimiin waxaana aniga dushayda oon labisanahay labiskii iyo qaabkii muslimiinta mustaqbilu qiblatihim waxaana ahay mid qibladooda qaabilayo arwi xadiidan xadiid ayaan warinayaa can innabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga ayaan ka warinayaa uma laa aquulu bih kadibna xadiidkaasi dhihi maayo miya oo ma qabo miya xadiidkaas anigoo muslima bayna almuslimiin ku sugan fii masjidi lmuslimiin ku sugan miyaan inta xadiid wariyo aanan aaminaynin xadiidkaasi waxa uu tusinaayo alimaamu shaafici raximahullah warkaasi wuxuu noqday war uu aad u fogaysto aadowna uga xanaaqay hadalkaas taquulu bih ma qabtaa shaaficiyo ma leedahay xadiidkan markuu xadiidka sheegay dheh adigu ma aaminsantah waa sida hadda muqallidiin badan ay yidhaahdaan markaad xadiidka u sheegto shaafici muxuu ka qabaa mas'aladan shaafici asaa hadda wuxuu taagan yahay see la ii dhihi karaa muxuu ka qabaa maxaad ka aaminsantaha see la ii dhihi karaa aniga xadiidka inta wariyo miyaan haddana khilaafaya oon aaminsanayn muslin ma ihi miya ila dhaqankaasi dhaqan muslimiin lagu yaqaana maaha inuu axaadiidii nabiga calai salatu wasalaam soo wariyo ayagoo sixaaxoo nebiga ka sugan haddana uusan aaminsanayn uusan qaadanayn waxa axaadiidtaasi ay tusinayaan lidaalika wuxuu yidhi ma waxaad igu aragtay anigoo ku jira meesha yahuudda ay ku cibaadaystaan ama nasaarada kiniisadaha yahuudda iyo nasaarada anoo ku dhex sugan miyaad aragtay ma waxaad igu aragtay buu yidhi labiskii iyo dhaqannadii gaalada saliib miyaa ii xidhan aniga oo labisanahay waa ikana buu yidhi waa kana buu yidhi shaafici wuxuu ku sugan yahay ad ku arkaysaa fii masaajidi fii masjidi lmuslimiin calaya zayu lmuslimiin waxaana dusheeda oon labisanahay labiskii muslimiinta waxaan ahay mid qibladii muslimiinta qaabilaya waxaan warinayaa xadiid can اnabiy salى اllahu alيه wasalam uma laa aquulu bih istifhaamka waa istifhaam inkaariya kadibna dhihi maayo miya xadiidka ma aaminayo miya oo xadiidka tusinayo sanadkan waa daciif maxaa yeelay shaykhu abilwaliid waa mubham lama yaqaan sanadkaa daciifa laakiin aharku waa saxiix sanadkan waa daciif sababtuna waxaa waaye abulwaliid muxuu yidhaahday samictu abalwaliid hayra maratin abulwaliid waa la yaqaan asiga yaquulu xuditu can zacfaraani xuditu waa muqayaru siiqa waxaa la iiga sheegay can zacfaraani aawi cidda uga sheegtay ee asiga iyo zacfaraani u dhexaysay lama hayo idan waa mubham ciddii u dhexaysay asiga iyo zacfaraani waa mubham lama yaqaan maadaama uu mubham yahay waa cilla qaadixa oo aharka dhaawacaysa aharkaani waa ahar daciifa yacni waxaan ka wadaa sanadkan waa sanad daciif sanadkaa daciifa iyo aharkaa daciifa ma kala duwan yihiin mase waa isku mid way kala duwan yihiin dacfiga hadda waa fi sanad laa fi lahar dacfiga sanadku ku jira laakiin aharka maa maxaa yeele aharka wuxuu ku yimid ariiq aan ariiqaan ahayn oo rijaashiisu ay yihiin iqaad ou sanadkiisu yahay sanad saxiixa aharkan waa ka sugan yahay can shaafici raxmat ullahi calayh laakiin wuxuu uga sugan yahay sanadaan sanadkaan ahayn sanadkan waa daciif qaala abu cuثmaan abu cuثmaan wuxuu yidhi wa asaabuni raximah اllah wاlfarqu bayna ahli الsunnati wa bayna ahli اlbidca farqiga u dhaxeeya ahlu sunnaha iyo ahlulbidca annahum idaa samicuu haddii ahlulbidca ay maqlaan khabaran khabar fii sifaati rabbi sifaatka rabbi ku soo arooray radduuhu waa radinayaan aslan asal ahaanba aharkaas waa radinayaan walam yaqbaluuhu mana ma aqbalayaan haddii khabar ay maqlaan buu yidhi fii sifaati rabb radduuhu aslan asal ahaan way radinayaan walam yaqbaluuhu mana aqbalayaan meeshaan wuxuu yidhahda hunaa tamsun fii bacdi nusakha waxaa ku jirta buu yidhi tirtiraa ku jira aw idaahir ayuu leeyahay yacni hadday daahirkiisa maqlaan way qaadanayaan uma ta'awaluuhu bita'wiilin kadibna ta'wiil ayay ku ta'wiilinayaan waa leexinayaan macnaha oo yaqsuduuna bihi ay ula jeedaan ta'wiilka rafca alkhabari khabarka in la rafciyo min aslihi asal ahaantiiba abu cuhmaan raximahullah wuxuu halkan ku sheegayaa farqi ka mida furuuqda u dhaxaysa bayna ahli sunnati wa bayna ahli lbidac farqigaasi waxaa waaye ahlubidaca hadday khabar maqlaan fii sifaati rabbi ku soo arooray laba dariiqay maraan imaa inay khabarkaas ama daliilkaas gebi ahaantiisba ay radiyaan oo ay yidhaahdaan ma sugna mana qabno inuu sugan yahay oo halkaa ay ka maraan ama inay daahirkiisa aqbalaan laakiin ay ta'wiiliyaan waa aqbalayaan fi daahir waxay leeyiin daliilkan waa sugan yahay laakiin waxay ku ta'wiilinayaan ta'wiil ay ula jeedaan inay khabarka ka rafciyaan asal ahaantiisba macnaa khabarka gebi ahaantiis inay baabi'iyaan ay ula jeedaan khabarkaasi tusinaya sifada ka mida min sifaati rab caza wajal haddii uu yahay khabar qur'aaniya hadduu yahay qur'aan kariima ma inkiri karaan qur-aanka ma inkiri karaan maxaa yeele hadday inkiraan hadda waxay noqonayaan gaalo kufrigoodu cadya waxay leeyihiin qur-aanka waa aaminsanna waxa qur-aanka uu tusinayana waa qabnaa laakiin aayadda daahirkeedu sidaa ma sidaa loolama jeedo istawaa istawlaa baa laga wadaa ee waa ka sara mara ma ahe waa qabsadaa loola jeeda alyadaan nicmataan iyo qudrataan baa laga wadaa ee laba gacmood loolama jeedo sidaasay u ta'wiilinayaan haddii uusan ahayn khabarkaasi daliil qur'aaniya uu yahay xadiid ka mid ah sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay isku dayayaan inay radiyaan oo inkiraan ayagoo markaa ugu gambanaaya qawaacid ayagoo ay dejisadeen sida khabaru laaxaad iyo wixii la mid ah oo waxay leeyihin xadiidkani waa min baabi khabar alaaxaad khabaru laaxaadna laa yustadallu fi lcaqaa'id caqaa'idka loomaba deliishado baabulcaqiida looma deliishado waa jeebkooda inay arrin qaacidadaasi waa mid ay ayaga keensadeen waay qaacido jirta maaha daliil walboo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam fi lcaqaa'id wa fi laxkaam inta waa loo deliishanaya laakiin waxay rabaan inay sunnada ku inkiraan bal qaarkood waxay isticmaalaan duruq iyo waddooyin oo ay doonayaan inay dadka ku qanciyaan in daliilkaasi uusan sugnayn xataa hadduuma daliilkaasi yahay mid ku sugan fii saxiixi albukhaari ama fii saxiixi muslim ama labaduba ay soo saaraan waxay u raadinayaan duruq ay ku inkiri karaan mararka qaar waxay isku dayayaan ruwaadda sanadka xadiidka ku jirta inay wax ka soo saaraan khaasatan kuwooda macrifada ama aqoonta u culay cilmu lxadiid xadiidkoo saxiixa ayaa waxay isku dayayaan inay ay u raadiyaan qiil ay ku daciifiyaan sida alkawhari kawhari waa jahmi fi lcaqiida waana muxadid fi cilmi اlxadiid alimaamu alalbani raximah اllah wuxuu yihi waa muxadid aan warac lahayn waa muxadid aan warac lahayn fanniga waa yaqaanaa laakiin warac ma jiro wuxuu iska dhowraayo ma lahan been caduu sheegaya oo u qasdaayo ma aha can jahlin waa can cilmin si uu caqiidadiisa ugu gargaaro laba raawi oo isku magaca oo magaca iyo magaca aabbaha wadaaga midna iqa yahay midna daciif yahay ayuu xadiidka marku raba inuu daciifiyo ruwaadda nin ka mid a oo yani iqa ah oo ragga iqaadka ka mid ah ayuu wuxuu raadinayaa ninku magaca oo ragga ducafada ka mid ah ama kadabada kuwa yani kadaabiinta ah ama matruukiinta ka mid a oo ninkan ku magaca oo magaca iyo magaca aabbaha ay wadaagaan kadib wuxuu leeyahy xadiidkan waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira fulan ibnu fulan waa kadaab ama waa matruuk ama waa daciif halkaasuu uga baxaya qofka markuu magacii arko dabcan magacan fulan ibnu fulan markii kutubta taariikhda ama taraajimta ama kutubuljarxi watacdiil aad ka fiiriso ninkan asoo daciifa waa jira magacaanoo nin daciifa waa jira laakiin waxaa kaloo magacan iskale nin iqa ah ninka xadiidka sanadkiisa ku jirana waa ninka iqada waa ogyahay asiga ma mooga maaha inuu ku qaldame laakiin waa u bareeraya inuu magacyada isku bedelo si uu gaaro ujeeddadiisa ah inuu soo saaro inuu xadiidku yahay mid daciifa qofkii marka aan cilmulxadiid aqoonin ama aan macrifo u lahayn wuxuu leeyahay hadda ninkan xadiidkan xujou ku daciifi xadiidkanna waa xadiid daciifa meeshana xujo ma taal ee waa nin u qasda inuu wax isku dheeho oo xaq iyo baatil isku daro si uu uga uga sal gaaro inuu xadiidkan yahay mid daciif ah caqiidada saxiixa ee xadiidkan uu tusinayana daaqadda uga baxo ahlubidaca qaar ka mid ah waxay la dagaalameen saxaabada qaar ayagoo dagaalkooda uu ku dhisan yahay axaadiiday saxaabada wariyeen shiicada abuu hurayra radia allaahu canh waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay kadaab wayna la jahraanoo ma qarsadaan maxaa u sababa waxay yidhahdeen shan kun oo xadiiduu nebiga ka wariyo beena oo wax ka jira la arag dagaalkooda ugu badan markaa dib u raacdo waxay diidayaan axaadiidta faraha badan ee abuu hurayra oo wariyey ee ka hor imaanaysa caqiidadooda faasidka oo ku saabsan fii fadaa'il asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim iyo masaa'isha kaleo caqiidada dagaal iyo colaaday ku qaadeen ahlu bidaca marka ma aha diindoon ee waa qiildoon waxay raadinayaan qiil ay daliilka iyo xaqa ku inkiri karaan dadkana ka gadmi kara oo lagu siri karo markii baabu sifaad la joogo labadaa dariiqay mid marayaan imaa in daliilka la inkiro wa imaa in la taawiiliyo wax ka dhaxeeya ma laha haddii inkirid lagu dhiiro waayo waa in macno kale loo yeelo sheikhu marka wuxuu leeyahy raximahullah farqiga u dhexeeya ahlu sunnaha iyo ahlubidaca waxa waaye annahum idaa samicuu khabaran ahlubidaca hadday khabar maqlaan fii sifaati rab radduuhu aslan asal ahaan waa radinaya waa inkiraya walam yaqbaluuhu ma aqbalayaan meeshaan bayaada ku jira buu leey dabcadaha qaar dad wax ugu qoran yihiin miyaa jira aw yuslimu lidaahir yacni daahirkay u hoggaansamayaan daahirkiisa yani sida daahirkay muujinayaan waa inay hoggaansameyan waxay le waa hoggaansanoo daliilka waa qaadan uma ta'awaluuhu kadibna way ta'wiilinayaan bita'wiilin ayay ku ta'wiilinayaan yaqsiduuna bihi ay ula jeedaan rafca alkhabari khabarka in la rafciyo min aslihi khabarka in la rafciyo min aslihi say ula jeedaan daliilkan wuxuu tusi lahaa gebi ahaanba inuusan tusin oo meesha ka baxo sidaasay doonayaan daliilkan waxa uu tusinaya waxay ku rafcinayaan ima inay radiyaan ama ay ta'wiiliyaan wa ibaalu cuquulihim wa aaraa'ihim iyo wa ibaalu cuquulihim cuquushooda burinteeda iyo wa aaraa'ihim iyo aaraa'dooda fiihi ay fi lkhabar meeshaan wax mayaa idinkugu jira wa icmaal xiyali quluubihim cuquulihim xiyal waa jamcu xiila yacni in la dhaqan geliyo xiyali cuquulihim cuquushooda xeeladaheeda wa aaraa'ihim iyo aaraa'dooda inay la dhaqan geliyo oo lagu camal falo fiihi ay fi daliil wa yaclamuuna xaqan yaqiinan waxayna og yihiin ahlulbidaca xaqan yaqiinan si dhaba oo yaqiina bay wuxuu og yihiin anna maa qaalahu rasuulu ullah sala allahu calayh wasalama waxa nebiga uu yidhi facalaa maa qaala inuu yahay sida nebiga u yidhi calayhi salaatu wasalaam id huwa kaana maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa acrafa birabbi jalla jalaaluh mid ilaahay ku aqoon badan min hayrihi hayrkii uga aqoon badan walam yaqul nebigu ma dhihin fiihi ay fi rabbi caza wajal waxa alla ku saabsan nebigu kamausan dhihin ilaa xaqan ilaa xaq mooyaan wa sidqan iyo run wa waxyan iyo waxyi wax kale nebigu kamausan hadal calayhi salaatu wasalaam qaala allahu caza wajal wamaa yantiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wamaa yantiqu ma dhawaaqayo nebigu calayhi salatu wasalaam oo ma hadlayo can ilhawa hawo xaggeeda ka hadli maayo yacni hadalkiisu ma aha mid ka soo fulaya hawo in huwa maa huwa ma ahanin warka nebigu ilaa waxyun ilaa waxyi mooyaan waxyigaasoo yuuxaa la waxyooday oo nebiga loo waxyooday calayhi salaatu wasalaam aayaddan waxay tusinaysaa hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam dhammaantii inuu waxyi yahay ama qur'aan ku soo dega nebiga calayhi salatu wasalaam dadka ha usoo gudbiyo ama ha noqoto axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ummadda kula hadlayo u sheegayo labaduba waa waxyi alqur'aan waasunna labaduba waa waxyi qaala azuhriyu imaamu la'imma azuhri wuxuu yidhi imaamu la'imma a'immada imaamkooda wa hayruhu iyo hayrkii min culamaa'i lumma oo ummaddan culammadeeda ka mida radia allaahu canhu wuxuu yidhi cala allaahi albayaan wa cala rasuuli albalaaq wa calayna atasliim cala allah alla subxaanahu wa tacaala waxaa xaggiisa ahaado dushii ahaada albayaanu caddayn wa cala rasuuli rasuulka waxaa dushiisa ahaaday albalaaqu gaarsiin wa calaynaa annaga dusheennana waxaa ahaaday altasliim hoggaansan in la sallimo oo loo hoggaansamo ayaa annagana nagu waajiba azuhri raximah ullah waa imaam ka mida min a'immati الtaabiciin waa min culamaaءi الsalaf wuxuuna ka mid yahay kuwa ugu mashhuursan ee ugu caansan waxyaabaha uu mashhuurka ku yahana waxaa ka mid ah annahu kaana qawaalan biاlxaqi wuxuu ahaa mid xaqa yidhaahda oo aan la gamban aلzuhri raximah اllah waxay yidhahdeen culammadu kaana yadkhulu cala alumaraa wuxuu u geli jiray oo u tegi jiray umarada iyo madaxda laakiin waxay yidhahdeen wuxuu ugu tegi jiray inuu wanaaggana faro xumaantana ka reebo mana kala gemba jirin walidaalika cabdulmalik ibnu marwaan markuu u tegey maruu u tegey waanu u tegi jiray in badan ayaa cabdimalik wuxuu yidhi yaa loola jeedaa qowlullaahi caza wajal ina aladiina jaaءuu biاlifki cusbaة minkum laa taxsabuuhu shara lakum bal huwa khayru lakum likuli imri'in minhum maktasaba min alإiثm waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabu cadiim aladii tawallaa kibrahu yaa waaya buy markaasu wuxuu yidhahdee waxaa waaye cabdullaahi bnu ubay bnu saluul wuxuu yidhi kadabta cabdilmaligaa dhahaya waxaa loola jeedaa buu yidhi cali bn abi aalib umawiyiinta markii laga reebo kuwii saxaabada ahaa iyo cumar bni cabdilcasiis alkhaliifatu araashid waxay yidhahdeen culimmadu nooc nasbi aha ku jira nowcun min annasbi nasbiga waa maxay yacni caqiidatu nawaasib xoogaa nacayb dhanka ahlu beytka ayaa ku jira nacaybkaasuna ma ahayn mid xag diineed ay ka qaadeen laakiin waxay ahayd mid ku saabsanayd khilaafkii dhex maray bayna mucaawiya wa caliyin radia allaahu canhu mucaawiya waa umawi laakiin mucaawiya waa saxaabi radia allaahu canhu umawiyiintii mucaawiye ka dambaysay ee aan saxaabada ahayn markii laga reebay cumar bni cabdilcasiis in badan oo ka mid ah cadaawa u gashay ahlu beyti rasuulillaah gaar ahaan nasligii cali radia allaahu canhu qaarkoodna manaabirtayba ka cay jireen cali bn abi aalib iyo xasan iyo xuseen iyo qaraabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu yidhi markaa warkaas uu ku hadlay zuhri raxmat ullaahi calayh aada uga carooday maanaa been sheegaya buu yidhi wallaahi low naadaa munaadin min aلsamaa ana alkadiba xalaalu ma kadabtu allaan ku dhaartay wuxuu yidhi hadduu samada ka dhawaaqo mid dhawaaqa malaga ula jeeda hadduu samada ka dhawaaqo oo la yidhahdo beenta waa xalaal been ma sheegeen buu yidhi iska daa iyadoo xaaraame waana carooday oo waa ka baxay gurigii ama meeshii uu la joogay markuu ka baxay waxay yidhahdeen culummadu cabdilmalik bn marwan waa ka xumaaday arrinkii wuxuuna yidhahdee lacallanaa aqdabna shaykh waxaa laga yaabaa buuhi sheikhi inaan ka xanaajinnay maanta sheikhi waa ka xanaajinnay buuhi cid walba ma dhihi karin warkaas mana ku dhiiran karin laakiin zuhri raximahullah dhankaasi wuxuu ahaa nin geesiya oo kelimatulxaq sheega wuxuuna ahaa imaam macruuf oo la yaqaan hadalladiisa marka aad ay culummadu u soo guuriyaan oo la dawinay oo fawaa'id badan ximbaarsan hadalkaana ka mid a cala allaahi albayaan wa cala rasuuli albalaaq wa calayna tasliim ilaahay subxaana wa tacaala waxaa xaggiisa ahaada caddayn ilaahay subxaana wa tacaala dadka waa u caddeeyey xaqa qur'aan kariim uu u soo dejiyey nebigana waxaa laga rabaa buu yidhi gaadhsiin wixii ilaahay soo dejiyey ee ummadda loogu caddaynaya xaqa inuu rasuulka dadka gaadhsiiya waajib ku ah dadkii la gaadhsiinayey maxaa laga rabaa ayaga waa calayna tasliim waa inaan hoggaansanno oo sunnada aan raacno oo aan laga hor imaanin adillada sharciga warawaa yunus ibn cabdisamad ibn macqil can abiihi ana jacd ibni dirham qadima calaa wahb ibni munabbih jacd ibni dirham ayaa wuxuu u soo galay wahb ibnu munabbih yas'aluhu asigoo weydiinaya can sifaati illaahi tacaala sifaatka alla wax ka weydiinaya faqaala wuxuu yidhi wahb ibnu munabbih waylaka yaa jacd war hooggaagay jacdow bacda almas'ala ay iqtasir calaa bacdi almas'ala mas'alada qaar ka mid ah ku gaabso ama ka har macnaa mas'aladan innii la adunnuka aniga waxaan kuu malaynayaa min alhaalikiina inaad ka mid tahay kuwa halaagsamaya yaa jacd low lam yukhbirna allah allah subxaana wa tacaala hadduusan noogu sheegi lahayn fii kitaabihi anna lahu yaddan inuu gacan leeyahay wa caynan iyo ili wa wajhan weji lamaa qultu daalika warkaa anugu ma dhaheen fataqi llaaha ilaahay ka baq uma lam yalbat jacdun jacad kadib ma nagaanin an qutila in la dilay macnaha wax yar kadib waa la dilay oo wasuliba la salbiyey oo la taagay meydkiisa ahar wahb ibnu munabbih waxaa sanadkiisa ku jira yunus ibna cabdisamad yunus ibna cabdisamad waa majhuul aharku waa daciif jacd ibnu dirham waa ninkii fikirkan nashriyey ama qayb weyn ku lahaa fikirka jahmiyada waxaa asiga fikirkan ka qaatay jahm ibnu safwaan oo jahmiyada loo nisbeeyo jacd ibnu dirham ayaa uga horreeyey fikirkan jahm ibnu safwaan shiikhiisa fi hadihi alcaqiida alfaasida waa jacd ibnu dirham jacd ibnu dirhamna yuu ka qaatay wuxuu ka qaatay abaan abaanna wuxuu ka qaatay taaluut oo ah ibnu ukhti labi taaluudna wuxuu ka qaatay abtigiis labiid ibn alacsam aladii saxara anabiya sala allahu alayh wasalam waa saaxir yahuudiya waa ninkii nebiga sixray calayhi asalaatu wasalaam sidaasuu sheegay alimaam ibnu kaiir raximah llah fi lbidaaya walnihaaya wuxuuna ka soo naqliyey ibnu casaakir fii taariikhi dimashq silsiladaas ama sanadkaas inuu yahay sanadkii jahmiyada sanadkii jahmiyadana suu u socday yahuudow galay yahuudow ku dhammaaday jacd ibnu dirham wax badan ma sii nashrin caqiidadaas maxaa yeeley intuusan aad u faafin ayaa la dilay oo waxaa dilay khaalid bin cabdillaahi alqisari oo markaa amiir ahaa meeshii uu ku noolaa iyo deegaankuu ku noolaa jacd ibnu dirham ayuu amiir ka ahaa sheikha raxmatullahi calayh ayaa sheegay wuxuu yidhi wakhaطaba khaalid bin cabdillaahi alqisari khaalid bin cabdillaahi alkhisari ayaa khudbeeyey yowma aladxaa maalin ciiduladxaa buu khudbeeyey bilbasrati basra ayuu ka khudbeeyey magaalada basra fa qaala wuxuu yidhi khaalid fii aakhiri khudbatihi khudbadiisa aakhirkeediibuu wuxuu ku yidhi insarifuu ilaa manaasilikum guryihiinna u gadoomo xaafadihiinna aada wadaxuu udxiyaysta baaraka allaahu lakum allaha idiin barakeeya fii daxaayaakum udxiyadiinna fa innii mudaxin ilyowm aniga maanta waxaan ku udxiyaysanayaa buu yidhi biljacdi ibni dirham maanta wuxuu yidhi jacdi ibni dirham ayaan wankan gowracanaya ah asaan ku udxiyaysanaa fa innahu yaquulu maxaa yeelay jacdi wuxuu yidhi lam yattakhid illaahu ibraahiima khaliilan walam yukallim muusa takliiman ilaahay subxaana wa tacaala ibraahim khaliil kama dhigan muusana alla lama hadlin takliiman la hadlin subxaanahu wa tacaala camaa yaquulu ljacdu culuwan kabiira allah subxaana wa tacaala wuxuu ka nasahan yahay uu ka sarreeyaa waxa jacad leeyahay culuwan sarrayn kabiiran weyn wanasala can ilmimbari mimbarki ayuu ka degay fadabaxahu biyadih gacantiisuu ku gowracay wa amara bisalbih wuxuuna amray in la salbiyo oo la taago meydkiisa la taago aharkan waa ahar mashhuura laakiin waxaa la yidhi sanad saxiixa ma laha waa qisadan waa qisa mashhuura culammadu ay aad u soo guuriyaan laakiin markii laga hadlaayo jaanibka xadiidiga ah iyo duruqda ay wax ku yimaadaan iyo asaaniidda aharkaani sanad saxiixa ma lahan culammadu laakiin aaday u sheegaan alimaam ibnuqayimna raximah ullah wuxuu yidhi shakara daxiyata kullu saaxibi sunnatin udxiyadaasi waxaa ka shukriyey buu yidhi nin walboo sunno u saaxiiba waxaa looga mahad celiyey khaalid bin cabdillaahi alqisari udxiyadii oo uu sameeyey oo ku yacni ku udxiyaystay ninkii ahaa jacd ibnu dirham ee jahmiga ahaa culimmadaana fadwoodeen in la dilo jacd ibnu dirham ayagaa u fadwoodeen waxayna ku xukumeen bilkufri laakiin qisadan sanad ahaan uma sugna sanadkeeda sidaa aad maqlaysaan waa sanad daciifa sheikha raxmatullahi caleyh halkaanna wax sanadaba kuma sheegin asaaniidda ay ku soo aroortana waa asaaniid daciifa muxaqiqa dabcadan taxqiiqiyey wuxuu yidhahday akhrajahu albukhaariyu fii khalqi afcaali alcibaad waddaaramiy fi raddi cala aljahmiya walaajuri fi shariica waalbayhaqi fi sunan وفي الأسماء والصفات ربط بيهقي بأسكاله واللالكائي في شرح, في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لما أنت ضحي كوري من طريق القاسم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال وحي شهيدت خالد بن عبد الله القصري فذكره قال الحافظ الذهبي في الميزان ذهبي وحي في عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه عن جده سندك كجري asagoo ka hadlaya wuxuu yidhi laa yucrafu haaulaa kuwaan lama yaqaan buu yidhi adaabi wuxuu leeyahay kuwaan lama yaqaan cabdiraxmaan iyo aabbihiis iyo awowgii oo qisadan kala warinaya saddexdaba lama yaqaan lama yaqaan macnaheedu waa maxay waa majhuuliin waay waa rag laga jaahilya wa akhrajahu ibnu abi xaatim fi raddi cala aljahmiya kama fi lculuwi lidahabi min طariiqi ciisa ibni abi cimraan alramli عن أيوب بن سويد الرملي الأول قال فيه أبو حاتم وعر الأول قال فيه أبي حاتم معناه متكهره أبو حاتم وعر يدل حديثه على أنه غير صدوق حديث كيس وعطو سنة يا إنه سن صدوق هين والثاني متك اللبات ننك اللبات يا وايه وأيوب ننك اللبات قال فيه النسائي النسائي وحر ليس, بث... ليس بثقة ثقة ما وقال مرة نسائي مركل وحويري متروك الحديث وترك ابن المبارك حديثه ابن المبارك حديث كيس واكتغي على كل حال قصدان أسانيد وأسانيد ضعيفة لكن قصة مسوغ... يعني وقصة مشهورة وآد معروفة خالد بن عبد الله القصري أسيق لفتر كيس وحال غشاقي إن عقيدة دي سؤيتها هي عقيدة النواصب عقيدة النواصب إنه آمن سنة laakiin iskuma dhoweyn dabcan jahmiyada sii liidata wax badan marka jacd ibnu dirham wuxuu ahaa ra'iisuljahmiya waa ninkii jahmiyada madaxda u ahaa markuu dhintayna waxaa fikirkaa sii waday jahm ibnu safwaan jahmaa ku caanbaxay sidaa darteed jahmiyada waxaa loo nisbeeyey ilaa jahm ibnu safwaan والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين